بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتابكي أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى waxaynu khaasatan kusii dhex jirnay su-aasha eh, boqol iyo lix oo ka hadlaysa ashraad saaca marka casharkan wuxuu noqonayaa boqol soddon iyo saddex welina waxaynu ku sharaxaynaa calaamadihii ashraad saaca qowluhu uu shiikhu yiri markuu ka hadlayay calaamaatu ashraad saaca oo waxa weye maaragtay eh, boqol iyo lix waa axaadiithu nuzuul ciisa buu yiri waxaa ka mida buu yiri ashraad saaca axaadiita ka hadlaysa nuzuul ciisa calayhi salaam nabiyullaahi ciisa inuu soo degi doono ayaa waxa weeye axaadiis badani ka hadashay marka sidii aan sheegay eh, ashraadu saacatu lkubraa oo dhan waxaan ku sharaxay eh, sidayga la yiraahdo eh, calaamaatu saaca oon ku tafsiiliyey marka waan soo koobaya insha allahu tabaaraka watacaala qisatu nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qasal ambiyana waa waan ku sharaxay oo iyadana iyadoo dheer ayay waxa weye ku jirtaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam awalan waa tacriifinaynaa maxaa loogu bixiyey ciisa waa magaciisa almasiix maxaa loogu bixiyey ciisa bni maryam waxaa loo yiri ay aabba male oo hooyadii maryama ayaa dhashay Ee, waana qudradda ilaahay buu kutusaysaa oo ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam khalaqahu min turaab thuma qaala lahu kun fayakuun nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu abuuray aabbana ma leh hooyana ma leh xawaa baa ku xigto ilaahay wuxuu abuuray hooyo ma leh aabbana bimansilati labbi Aa- aadam baa u ah oo jirkiisi baa laga abuuray nabiyullaahi ciisa aabba ma leh maryamo ayaa laga abuuray dadka inta kalena hooye iyo aabe afartaasay khalqigu u qeybsamaan awoodda ilaahay bayna ku tusaysaa marka nabiyullaahi ciisa ciisa bna maryam baa la yidhaahdaa oo aabbe loogu abtiriya ma leh marka hooyadii ayaa loo ixaaleeyey amaa masiix maxaa loogu bixiyey Eh, inama almasiixu ciisa bna maryam waatu ya allah almasiix culammada qaar waxay leeyihiin waxaa loogu bixiyey sida ibnu athiri ay tilmaamayaan kaana yamsaxu wuxuu masixi jiray qofka xanuunsan oo dhibaataysan baraska iyo dadka qaba ayuu gacanta saa u marin jiray markaasuu biskoon jiray masiix baa loo bixiyey qaarna waxay idhahdeen maya kaana akhmasu lqadamayn meeshaa waxa weye rays magaadhada soomaalidu yidhaahdaan oo cagta dhulka la dhigo innaga kor bay inoo godan tahay laakiin isaga way sinayd baa lay qaarna waxay idhahdeen maya waxaa loogu bixiyey eh, dacwadii iyo socodkii uu soconayey ayaa masiix loogu bixiyey calaa kulli xaal waa masiixu lhudaa baa la yidhahdaa masiixu dajaalna masiixu dalaala ayaa la yidhahdaa Eh, oo saasaa loogu bixiyey qaarna waxay idhahdeen asadiiq baa la- weeye macnuhu masiixu waa asadiiq intaba waa la yidhi oo culummadu waa ku sharaxeen ama nabiyullaahi ciisa sifadiisa iyo tilmaantiisa nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu cumar aynu soo tilmaanay nin waxa weeye qurux badan oo waxa weeye maariina oo timo jilicsan leh oo maaragtay maaragtay wuxuuna leeyahay eh, sida axaadiisu tilmaamayaan timo dheer oo garbaha gaaraya oo timaha la yaa limma maxaartay markii timaha inta lala baxo ay garbaha u dhowaadaan oo carabtu berigii hore waa la bixi jireen timaha raggu taas ayuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku shabahay uu nebigu yidhi wuu u eg yahay saxaabigii curwata ibni mascuud athaqafi oo ninkii eh, reer thaqiif oo daa'if odaga ka ahaa curwa ninkaa ayuu nebigu yidhi buu ashbah uu aad u shabahaa ayuu ku tilmaamay saxaabi buu ahaa waa sulxulxudaybiya raggii waxa weeye sulaxa iyo wanaagga keenay buu ahaa kabacdina qoomkiisii baa dilay baa layidhi markuu xaqa ugu yeeray isagu waa islaamay Mm. ninkaasuu nebigu u eg yahay buu yidhi oo uu ku tilmaamay Ee, mas- ee, marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaam tilmaantaasuu nebigu ku sheegay oo nin aad iyo aad u qurux badan ayuu ku tilmaamay waxaan kale oo ka hadlaynaa iyadana mar haddii la yidhi nabiyullaahi ciisa wuu soo degayaa goormuu soo degayaa xaggeese ku soo degayaa haddase xaggee jooga hadda xaggee jooga haddaynu ka jawaabno axaadiidta al-israa walmicraaj baa ka sheekaysay oo axaadiidtii nebiga hameenkii la dheelmiyey samaau thaaniya samada labaad fi samaai thaaniya ayuu joogaa oo nebigu uu ku sii maray amaa nusuulkiisa aakhiru zamaankuu soo degaya oo waxaa tilmaamaya xadiidkii jaabir oo laa tasaalu daa'ifatun inaan koox ka zuulaynin ummaddan xaqa ku taagan xataa yanzila ciisa calayhi salaam ilaa nabiyullaahi ciisa uu soo dilo aakhir zamaanka xakaman cadlan isagoo waxa weeye ku xukumaya dadka cadaalad ayuu soo degaya xaggeese ku soo degaya waxaanu leenahay wuxuu ku soo degayaa sida axaadiistu tilmaantay waxa weeye cinda manaarati albaydaa waxa weeye meeshan dimashik agteeda oo dhinacan qorax ka soo baxa ayuu ku soo degaya waxay yidhahdaan imaamu nawowi imaam ibni kathiir iyo waxa weeye manaaraddaasi waa manaara macruufa oo waxa weeye halkaa ka taagan oo la yaqaan oo culummadoo dhan kutubta ku sheegeen oo dimishik u dhow waa magaalo madaxdan suuriya dimishik oo xagga qorax ka soo baxa halka ayuu ku soo degayaa wakhtiga uu soo degayana waxaa la yidhi waa wakhtiga salaada subax iyadoo dadkii u diyaar garoobeen oo mahdigii imaamkii ka horreeyey mahdigii uu joogo aalubeytka ahaa oo dadkii diyaarinayo loo diyaar garoobayo in dajaal lala dagaalamo oo salaadii subax loo istaagay ayuu yidhi nebigu fayanzilu ciisa waadican yadayhi isaga oo gacmihiisa ku haya calaa katifay waxa weeye garbaha laba melag baa sida oo waxa weeye markaa halkaa kusoo dejinaya isagoo laba mara xiran oo aad iyo aad u wanaag badan oo carfaya ayuu halkaa kasoo degaya markaasuu oranayaa mahdiguna tuji markaasuu leeya maya waxa weeye adiguna tuji waa takrimatan wanaag ilaahay ummaddan uu siiyey markaasuu nabiyullaahi ciisa safka gelaya oo dadkii ka mid noqonaya oo atbaacdii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayuu noqonayaa kabacdina markaasuu wuxuu dalbayaa oo hogaaminayaa ciidankii saasuu ku dilayaa masiixu dajaal masalada ku xigto aan kaga hadlayna waxay tahay eh, maa hiya alxikma maxay tahay xikmada ku jirta inuu nabiyullaahi ciisa soo dego oo xilligaa akhruzamaanka uu yimaado waxay yidhaahdeen culammadu xikmada ku jirta waxay tahay ee, nabiyullaahi ciisa calayhi salaam yahuud waxay yidhaahdeen waanu dilay oo been bay sheegeen ilaahayna waxa uu yidhi bal rafacahu allah wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum waa lagu beeniyey si xaqiiqatana marka ila iyagu hadda weli ma aaminsana weli waxay aaminsan yihiin inay dileen marka si xaqiiqatana ayuu u soo degayaa waa takdiibin iyaga lagu beeninayo bay culammada qaar yidhaahdeen qaarna waxay yidhaahdeen eh, waxa uu u soo degayaa liannahu ma jiro qof kasta oo bilow aaniya dhulkaana loogu talagalay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulka ayaa laynaga abuuray dhulkaa laynagu xabaalayaa dhulka ayaa laynaga soo saarayaa nabiyullaahi ciisa marka isagoo nool maadaama la kor qaaday markii uu soo dego kabacdi wuu dhimanayaa dhulka lagu xabaalaya waana axaadiis saxiixa tilmaamaysa in dhulka lagu xabaalayo intuu dhinto oo muslimiintu ku tukanayaan Mm. waxay kaloo culummada qaar yidhaahdeen eh, macnaha adugu xikamka iyo xigmooyin kaleba waa sheegeen inay macnaha yahuud lagu beeninayo inuu dhulka ku dhimanayo in arrimahaasoo dhan ayaa la tilmaamay iyo inuu dajaal dilayo arrimahaasoo dhan ayaa xigmadda ku jirta aqwaalu culamaa ayaynu usoo gudbaynaa culummadu maxay ka yidhaahdeen caqiidadan in nabiyullaahi ciisa soo degayo say u rumaysan yihiin N- ee, imaamu axmed ibnu xambal raximahullahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo usuulu sunna waxa uu tilmaamayaa oo iimaanka ku tirinayaa oo aan rumaynaynaa buu leeyahay waliimaanu binuzuuli ciisa calayhi salaam nabiyullaahi ciisa in la rumeeyo khuruuju dajaal la rumeeyo nabiyullaahi ciisana uu dilayo in la rumeeyo waa min aliimaan buy sidoo kale imaam daxaawi ee qasiidadiisa daxaawiyada wuxuu leeyahay wa nu'minu waa rumaynaynaa buu leeyahay oo iimaanka ayay ka mid tahay nabiyullaahi ciisa inuu soo degayo aakhiru zamaanka qaadi ciyaad markuu sharaxaya saasoo kale isaguna ku tilmaamaya waxau leeyahay axaadiidta ku soo aroortay waa arrin sugan weeye waxa weeye in la rumeeyana waa caqiidata ahlusunna qofka beeniyana waa ku baadiyoobaya mana beenin buu yidhi ilaa waxa weeye niman muctasila iyo jahmiya iyo ahlu bidac raacay unbaa beeniyey oo caqlaaniye iyo waxaan macno lahayn ayaa beeniyey ama ahlu sunna waxa weeye salafu saalix iyo ciddii caqiidadooda qaadatay way rumaynayaan ilaahay baa noo sheegay waxa weye rasuulkaa noo sheegay sidaa ayaanu ku rumaynaynaa waayo waxa ila- nebigu noo sheegay waa wax ilaahay uu u waxyooday wamaa yandiqu can alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa Mm. waa caqiida saxiixa oo qofku hadduu beeniyana uu khatar ku gelayo marka calaa kulli xaal nabiyullaahi ciisa waa soo degaya ugu dambayntii waxa aynu eh, masalo kale kaga jawaabaynaa nebiyullaahi ciisa waa nebi waana soo degayaa baa layidhi nebi maxamedna waxaa la yidhi waa khaatam alambiyaa warusul maxaa markase nebiyullaahi ciisa oo nebiya soo degayana waa layidhi culammadu waa ka jawaabeen oo waa caddeeyeen waxay yidhaahdeen axaadiidtaa tilmaantay nebiyullaahi ciisa markuu soo dego waxaa weeye nebinimo lama soo degayo cusub diin cusubna la imaan mayo waa rajulun min almuslimiin waa qof ka mida atbaacdii nebi maxamed buu noqonaya oo diinta islaamku wax ku xukumaya oo axaadiidta nebiga caddaysay annahu yaksiru lisaliib saliibka wuu burburinayaa wa yadacu ljisya jisyadiina wuu dejinayaa gaaladii wuxuu leeyahay ama islaama ama waa lida laynaya wa yaqtulu lkhansiir khansiirkaa cunaanna wuu laynaya marka wa yaxkumu wuxuuna ku xukumayaa diinta islaamka ayuu ku xukumayaa idan xakaman cadlan ayuu noqonayaa ee nebinimo cusub lama soo degayo oo nebinimadiisu waa ka horreysay nebiy- nebinimadii nebi maxamed oo nebi maxamed baa khaatam alambiya ah marka waxba iska hor imaan mayaan ee waxa weeye nebinimo cusub iyo diin cusub lama imaanayo taas weeye marka waxaan rumaynaynaa inuu nabiyullaahi ciisa soo degayo oy ka mid tahay ashraadu saacati alkubraa oo xadiidkii nawaas ibni samcaan iyo xadiidkii xudayfa ibni usayd iyo ayaa tilmaamay eh, oo xadiidkii xudayfa markuu nebigu yidhi laa eh, laa taquuma saaca xataa taraw qablahaa cashra aayaatin ilaa aad aragtaan toban aayadood waxaa ku jiray nusuulu ciisa calayhi salaam inuu soo degayo nabiyullaahi ciisa marka waxaynu hadda sharaxnay calaamadaha uu shiikhu inoo tiriyey oo uu ishaaray waxa weeye diluucu shamsi min maqribiha khuruuju daaba khuruuju dajaal nuzuulu ciisa afartaa ayaynu ishaarnay insha allah inta kalena waynu sharixi doonaa oo waxa weeye caqiidadaas ayaynu sidaa ku rumaynaynaa ama qofki iyadoo tafsiila raba waa inuu raajacaa waxa weeye maaragtay eh, sidega ashraad saaca wallahu aclam